بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا waa asxaabiga afartan iyo afaraad min kitaab suwar min xayaati saxaaba saxaabigan waxaa la yidhaahdaa dulbijaadayni dulbijaadayn baa la yidhahdaa dulbijaadayn waa laba go'le laba go'le albijaadayn waxa weeyaan qisay ku timide waa ninkii labada go' watay labada go' lahaa cabdullaahi اlmusani laqad naadat اddunyaa adduunyadii baa u dhawaaqday dalbijaadayn ninkii la dhihi jiray fa asama wuxuu furaystay udunayhi labadiisii dhegood buu ka furaystay asama waa isdhaga tire wey dhagah dhagaha qofka furaysta macnaha waa saun wuxuu ka furaystay labadiisii dhegood can samaaci aswaatihaa ha oo adduunye ah codadkeeda maqlideeda inuu codkeedaba maqlo dhagahow ka furaystay wa aqbala cala alaakhirati aakhirana wuu qaabilay ninkan dulbijaadayn ira yadlubhaa xaalow aakhira dalbayo min kulli sabiilin waddo kasta waddo dhammaanteed aakhirou ka raadinay soo ku gaari lahaa calaa yamiini raakibi ninka gaadiidka saaran midigtiisa min almadiinati almunawarana ka dhaqaaqay ilaa makata almukaramana u dhaqaaqay oo intaa sheekadu macnaha waxa weeye haddii meel la tilmaamayo markaa laamiga hayse lagu yidhahdo midigtaada markaa u socotid bari waa garanaysaa xagga waxa kaa xiga haddii ay bilcagsi taho xagga u socotidna koonfuroo kale marka calaa yamiini raakibi kan gaadiidka saaranaysaa musaafirka midigtiisa kaasoo ka socodka ka bilaabay ama ka dhaqaaqay min almadiinati almunawara ilaa makkata almukaramana ku jeeda jabalun baa ah kaas midigtiisa jabalkaasoo akhdaru cagaaran akhdaru sufuuxi dhinacyadiisu ay cagaaran yihiin jabalkaasoo nadiiru duraa foodiisa sare baarka u sareeya yaa uu ifayo jilicsan yahay quruxsan yahay dhalada u saraysaa quruxsan tahay jabalkaasoo waarifu dilaali hoosaskiisuna dhaadheer yihiin hoos dheer baa ka soo baxa jabalkaasoo yudcaa lagu magacaabo jabala warqaana wa kaana yaskunu wuxuu ahaa miduu dego haadaljabala jabalkaas badnun jifi oo min buduuni qabiilati musaynata reer musayna qabiilada la yihaahdo jifi ka mida waa jifiyo badane jifidaasaa meesha degi jidhay fii shicbin gol oo min shicaabi daalika aljabal buurtaa iyadaa gollaheeda ka mida jabalkii alqariibi u dhowaa min yasriba magaalada madiina waaye babac iyo gol iyo dhaban waxaa dhahdiba oo dhanka madiina buurtaa ka midoo madiina buurtaa u dhoweyd baa welida lagu dhalay cabdulcuza ninka la yidhaahdo bin cabdi nahamin almusaniyu waabtirise macno kale ma leh ninka halkaasaa lagu dhala liabaweyni labaana loo dhalay laba aabe aabihi hooye taqliib labadaasoo faqiirina waxba haysan wiil baa u dhashay waxna ma hayaan meeshuna madiinay saaranta waqad kaana miilaaduhu wiilkaas miilaadkiisu wuxuu ahaa yaa miilaad dhalashadiis miilaadu fulaan miilaadu sayidina muxamed sala allahu alayhi wasalam markii la yihahdo waa maxay qubayla madlaci nuuri nuurka dhalashadiisa yaa horteeda horyarowgeeda fii makkata almukaramana yaa uu ka dhasho magaalada maka almukarama bizamanin wakti yasiirin yar qubayla ku xir wakti yar horyarowgeed wakti yar horteed intaan nuurkii maka uusan ka ifin nebigu waday calayhi salatu wasalaam ayaa ninkaani dhashay hayra anna yadalmanuuni geyrida gacanteedii maa labisad kama nagaan an ikhtaramat inay daftay an ikhtaramat inay halaagtay an ikhtaramat inay jirid goysay waalida ifli kan yar aabihi almusaniy ee mus- ifliga almusaniy wiilkan yare reer musani aabbihii faqiirkaayoo dhalay geeridii baa dishay walxaluwa wiilkaani dhashay lam yadruj uusan guurguuran bacdu weli soaan weli xataa guurguurad gaarin aabbihii aa dhintay fataxaalafa calayhi waxaa wiilkan isku xulufaystay wiilkan waxaa la saaxiibay alyutmu agoonnimo iyo walfaqru faqri baa isla xulufaystay labadaasa isku gac isku dabamarmaray dhanna waa ka agoon dhan waa ka faqiir ee, wakaa labadaasaa waa xaliif uu la ahaa laakinahu shaaniya kaana liifli wiilka yar alyatiimi agoonkaa alfaqiiri faqiirka waxa uu ahaa camun adeer adeerkaasoo calaa xadin ku sugan dheef kabiirin weyn oo min wafrati lghinaa hodantinimo dhammaystiran ah hodantinimo waasaca adeer haysta baa ninkan adeer u ahaa aabbihaba dhintee iyo wabasdata alcayshi nolol waasaca walam yakun licammihi adeerkiisa hodankaana uma ahayn haadaa ee adeerkaana waladun wiil oo yusayinu qurxiya xayaatahu noloshiisa nin wiil dhalay ma ahayn adeerku hantina waa ka buuxaa wiilkana ugu sokeeya waay aw caqibun ama ciribo uma ahaynoo yarisu amwaalahu xoolihiisaan badanba dhaxla haddii adeerku dhinto qof uu dhalay oo dhaxlayaa maba jirinba fa uulica waxaa lagu mamanaysiiyey adeerkii bibni akhiihi walaalkiis wiilku dhalay asakiiri ee yaraa ibnigu wa anzalahu wuxuu dejiyey adeerku hu wiilka hu weladka min nafsihi naftiisa xaggeeda iyo wa maalihi maalkiisa mansilata alwaladi wiilka ama ilmaha booskiisa min abiihi abihi uga mansilo ah dee nin xoolalaho wiil dhalay siduu xoolihiisa wiilkaas u maamulo maxaa u samaystay maxaa u cuntay maxaa u qaadatay maxaa u gadatay aan midna loo dhihin saasoo kale buu u ahaa adeerkiis adeerna waa jeclaa xooluhuna sow doonu ninkaani u maamulanayay shaba alghulaamu wiilka waa barbaaray almusaniyu musaniga ahaa fii axdaani jabali warqaana buurti warqaan la dhihi jiray dhinacyadeeda axdaan waa dhinacyo dhinacyadeeda dhinacyadiisa ayuu ku barbaaray wiilkii waayahay jabalkii almuniqati ee qurxoonayd almuuriqati labadu waa iska qurux almuniqati midda hore ifaysay nuuraysay almuuriqati ee quruxda sanayd qurxoonayd quruxda badnayd fakhalaca wuu labisay calayhi wiilka yar dushiisa aljabalu nadiiru buurtii u faysay baa waxay wiilka u labisay riqatan jileec min riqati jileeciisa waxay ka dhigan tahay buurtii agteeda uu ku barbaaray kaannamaa buurtii wiilkan inay lebis iyo qurux dheeraada ay tadhay waaye fakhalaca bimacnaa waa maxay waa labisid lambar saddex fakhalaca calayhi wakaa manaxahu albasahu wa manaxahu wuxuu siiyo u labisay calayhi wiilka yar aljabalu nadiiru riqatanoo min riqatihi wa asbaqa calayhi wuxuu ku dul shubay oo ku waasiciyey safaa'an oo min safaa'ihi saafinimo oo saafinimadiisa ka mid ah fa nasha'a wiilka waa barbaaray murhaqal xisi xaaluu yahay dareenkiisu miduu wanaagsan yahay saafiya nafsi xaaluu yahay naftiisu miday saafi tahay waaye naqiya alfidrati abuurkiisu xaalu yahay mid naqi ah oo dahiran fa kaana daalika arrinkaasi wuxuunu ahaaday sababan sabab aakhare ee kale lian yasdaada inuu siyaadsado camuhu adeerkiis hee walacan mamanaan bih wiilka uu sii jeclaado markuu arko wiilkan wiil dhuglo wanaagsan inuu yahay wa iyo wa ihaaran u doorid lahu wiilkiisa oo waxu dooro waaye ummadda kale wax uga dooro isaga wax siiyo wacala raqmi iyadoo lala qabo min ana alfataa wiilka almusaniya musaniga qad balaqa inuu gaaray mablaqa rijaali ragga makaanu gaarkooda qaangaarnimo ah fainahu lam yasmac ma maqal isagoo nin qaangaara ah bidiini اljadiidi diinka cusub oo yimid weli ma maqal oo nebi maxamed lami la yimid walam yasil ilaa cilmihi wiilkan ogaalkiisa ma gaarin shay-un waxba oo min akhbaari saaxibihi saaxiibkii wararkiisa ah muxamed bni cabdillaahi salawaatu اllaahi wasalaamu calayh xog xaal ma hayo ninkaani waa meel dhagaxiran buu joogaa wax diinka yimid iyo nebiga soo baxay iyo magaalada waxa ka jira xogteed ma hayo waqad istadaala daalika arrinkaas waa dheeraaday waa ku dheeraaday xataa sacidat yaribu yariba ilaa waa madiina ilaa ay ku liibaantay biyowmi hal mubaaraki maalinkeedii la barakeeyey alaqari ee sharafta lahaa alladii maalinkaasoo qadima uu soo galay fiihi maalinka dhexdiisa alrasuululacdamu rasuulkii weynaa sala allahu alay wasalam calayhaa madiina dusheeda muhaajiran xaaliya wax la joogayo wax la joogaba nebiga maka waa ka yimidoo maalintii barakaysnaydoo nebigu madiine yimid oo wax kasta nuureen baa la gaaray ninkan wiilkaanna wuxuu degan yahay meel madiina u dhow isagaya adeerkiis fadafiqa alfataa wiilkii wuxuu gudagalay almusaniyu ee musanigaah yatatabbac inuu raacraacayo akhbaara rasuulilkariimi rasuulka wanaagsanaa wararkiisa salawaatullaahi wasalaamu calayh oo wayatasaqadu axwaalahu nebiga axwaashiisa ou raadraadinayo dabagal waa ninka yimid nebiga yimid xaaladiisa meeshuu ku degay see yahay xataa inahu weladkan inahu wiilkan weladkani kaiira maa in badan buu kaan ahaa ya yomkuhu mid nagaada saxaabata nahaarihi maalintii saa oo dhan daruurteeda macnaa maantao dhan maalin maalinkaa dhan qoraxdiisa oo la yiriyo kala wey qoraxda maanta maanta oo dhan saxaabata nahaarihi maalinkaa oo dhan waa tuula nahaarihi maarmar buu maanta oo dhan wuxuu taagnaan jiray calaa jaanibi dariiqi waddada dhinaceeda waddada almufdiyati gasha ila almadiinati sababtu waa maxay liyasala inuu weydiiyo addaahibiina kuwa u socday ilayhaa madiina iyo walqaadiina kuwa ka soo degay minhaa madiina su'aalalmalhuufi mid la mamanaysiiyey su-aashiis muxuuna weydiinayaa can iddiini iljadiidi diinka cusub iyo wa ansaarihi dadka u hiiliyo raacay maantao dhan buu laami wuxuu taagan yahay waddada kaasuu dadka sii socdo madiina iyo kuwa ka yimid oo horaysanaya war maxaa war diintii ka warramo nebiga ka warramo waa su'aalalmalhuuf dee qof la yidhi nebi maxamed ba halkan jooga isagoo dhan cishqi baa buuxiyey iyo xubi iyo jacayl wاnnabiy اlkariima may hoos dhig can iddiin اljadiidi buu weydiinayay iyo wاnnabiy اlkariimi iyo nebiga wanaagsanaa salى اllahu alيه wasalam iyo akhbaarihi wararkiisa ilaa an sharax allahu sadrahu ilaa ilaahay laabtiisa u waasiciyey sadrigiisa adaahira daahirka ahaa lilislaami islaamnimada markaasuu islaam wafataxa qalbahu ilaa ilaahay qalbigiisa u furay qalbigii alqadda curdanka ahaa lianwaari اliimaani iimaanka anwaartiisa anwaar iyo anwaar baa loo fura fashahida wuxuu qiray an laa ilaaha ila اllah waana muxamada rasuulu اllah wadalika arrinkaasina qabla an taktaxila intaysanba ku indha kuulan weeye caynaahu labadiisa indhood bimar'a rasuuli nebi moxamed aragtidiisa salawaat ullahi wasalaamu calayh aw tancama intaysan ku raaxaysan weeye udunaahu labadiisa dhagood bisamaaci xadiiii nebiga xadiidkiisa maqlidiisa isagoo aan nebiga arag indhihiisu dhegihiisuna xadiidkiisa iyo nebiga sheekadiisa maqal bou sii rumeeyey oo towxiidka ku dhawaaqay ninkan isaga ah dulbijaadayn fa kaana wuxuu ahaa awala mri'in qofkii ugu horeeyadoo yuslimu ka islaamay min bani qowmihi tolkiis fii jabali warqaan meesha lah katamalfataa wiilkan dhallinyarada waa qariyey almusaniyu ee musaniga islaamahu islaamnimadiisa wuxuu ka qariyey can qowmihi qabiilkiisa caamatan guud ahaan wa can camihi adeerkiisna waa ka qaliyey khaasatan gaar ahaan si gaarana ninka uu la noolaa adeeraha uma sheegin inuu islaamay qabiilada guudna waa ka qariyey wajacala wuxuu gudagalay wiilkani yakhruju inuu u baxayo ila shicaabi golaha annaa'iyati ee fog buurtaas fog gol ah buu aadayaa sababtu waa maxay liyacbud allah inuu ilaahay caabudo caza wajal fii aknaafiha dhinacyadeeda baciidan makaanan baciidan meel ka fog oo can andaarinnaasi dadka indhahooda halkaasuu iska dhiganayaa go-iisoo iskaga tukanayaayo iska maaragtay wardinayaa iska cibaadaysanayaado dadkuna inay arkaan dee ma rabo ilaa wax og inuu islaamay ma jidho wax islaamana muslimana meesha ma joogaan waa madiina ugu sugaysa nebigiina weli ismay arag wa kaana wuxuu ahaa yataraqabu kii korta bilahfatin si mamanaan ah hilow ah iyo wa shawqin cishqi wuxuu koran jiray alyowma maalinka alladii maalinkaasoo yuslimu fiiha u soo islaami doono camuhu adeerkiis liyatamakkana inuu makansado darteed min iclaani islaamihi islaamnimadiisa iclaaninteeda iclaan shaac ka qaadideeda weligii wuxuu is dhahaa adeerkaa iska sug maalintuu adeerkaa islaamo adiguna waxaa dhahdaa anna muslim baan ah maalinkaas wuxuu is leeyahay alla adeerkaa mu islaamo muddou sugay muddou sugay waliyamdiya inuu raaco haddii adeerkii islaamo bisuxbati isagoo adeerkii la socda ilaa rasuuli nebiga inay aadaan salawaatu ullahi wasalaamu calayh bacda an qada shawqu cishquu intuu ahaaday ilaa liqaa'i nebiy nebiga la kulankiisana oo u cishqisan yahay sala allahu calay wasalam yemliku mid milkiyey calayhi wiilkan dushiisa qalbahu qalbigiisa wayashqalu mid shuqliyey minhu wiilka xaggiisa lubbahu caqligiisa caqligiisii iyo qalbigiisiiba waxaa hilow iyo cishqi baa la tegey yaa mar nebiga u tagoo la kulma alla mu adeerkaa islaamo ah israacdeene saasaa qalbigiisii mashquulisay walamaa wajada alfataa wiilkii yaraa markuu helay mada walamaa wajada alfata almu'minu waa walamaa wajada markuu ogaaday alfataa wiilka almu'minu ee muuminka ahaa anna sabrow sabirkiisa qad daala inuu dheeraaday waaye sabirkiisa inuu dheeraaday markuu ogaaday wa anna camahu adeerkiisana baciidun weli inuu ka fogayaa can ilislaami labo wa anna almashaahida dagaalada oo maca rasuulilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhina tafuutuhu mashaahidaas inay ka tegayso waaxidan bacda ukhraa midba mid dabadeed maalin ba waxa leeyahay nebiga waa qolaa u timid qolaa raacday xaggaa wax ka dhaceen waxaasoo dhan isagu waa ka maqaya markaasuu xazama wuxuu go-aansaday xazama amra amarkiisiibuu gooyi hayra kaafilin xaalu yahay mid kaafil ka ah ama halmaansan kayrkiis can cawaaqibi maa shay ciribyaalkiis aqdama calayhi uu ku dhiiraday uu ku dhacay aqdama calayhi uu galay isagoo qiyaasaya waxa ka imaan kara markuu keligii islaamnimada ku dhawaaqo adeerna uusan weli islaamin maadaama adeer imaan waaye maalin kastana arrin weynoo fadilay ajar lix ay dhaafayso nebigii dad la jooga ay helayaan buu wuxuu go-aansaday inuu isagoo og arrinta ciribta ka imaan doonta ayuu go-aan qaatay go-aan buu qaatay marka wa aqbala calaa camihi adeerkiis buuna soo qaabila wa qaala wuxuu yidhi yaa cammu adeer laqad intadartu waxaan sugayey islaamaka islaamnimadaada dawiilan muddo dheer xataa nafida sabri ilaa sabirkayga ka dhammaaday fain kunta haddaad tahay adeerow tarqabu mid jecel fii an tuslima inaad islaamtid oo yaktub allaahu laka ilaahay uu kuu qoro asacaadata liibaan fa nicma maa shay baa nicmo leh tasnacu aad samaysay wain kaanat ilukhraa tan kale hadday jidho aada islaamnimo u socon faadan li aniga ii ogolow bi an uclina inaan daahiriyo islaami islaamnimadayda baynannaasi dadka hortooda aniga ii ogolow inaan islaamnimadayda aan daahiriyo oo aan ku dhawaaqo ayib aniga ii ogolow buu yidhi adeer markii intaa loo sheegay maxaa dhacay marka maa kaadad maba sigin kalimaatulfataa ninkii dhallinyaradaha kelimaadkiisii tulaamisu inay taabato uduneey camihi adeerkiis dhegihiis labadiisa dhegood xata stashaada ilaa uu karay adeer qadaban car waa kara waa buufsamay waa waa margeday xataa wa qaala wuxuu yidhi uqsimu waaba dhaartay bilaati walcuzaa baan ku dhaartay waa laba sana hay la in aslamta haddaa islaamto laanzacana siibeen oo siibeen min yaddika gacantaada kulla shayin wax kastoo kunto aan ahaa oo acdaytuhu kii ku siiyey laka adiga wala uslimannaka kaa siibeen may wala uslimannaka kuu dhiibeen lilfaaqati gaajo iyo baahina gacanta kuu gesheen ilaa xoolaha aabbihu ama dhimane adeerkan xanaaqsan baa leh wala atrukannaka kaa tageen oo kaa tageen fariisatan adoo u ah fariiso iyo iyo hadaf lilcawasi cayr iyo waljuuci gaajo lilcawasi baahi xaajo iyo dan iyo waljuuci gaajo waayo adoo fariiso u ah ayaan kaa tegaya waayo ay kusoo weerarayaan macnaha kuwaas ayaan kaa tegaya waaya falam yuxarik ma dhaqdhaqaajin haada tahdiidu goodigaas fi lqulaami wiilka almu'mini mu'minka ahaa saakinan mid xasiloonaa wax xasiloonaa wax xasiloon wax awal xasiloonaa oo wiilku haysay isbeddel kuma samayn waayahay ayib waxa weeyaan walam yaftut wiilkaa wax xasiloonaayo dhaqdhaqaaqay ma jiraan walam yaftut ma kala tegin min casmihi go-aankiisii walam yafut walam yaftut ma kala tuurin min casmihi go-aankiisiina shay-an waxba fastacaana camuhu adeerkiis wuxuu u kaalmaystay calayhi wiilkii biqowmihi tolkiis war wiilkan ilaa arko yidhi fahabbuu tolkiina waa soo boodeen yurhibuunahu waaya iyagoo cabsi gelinaya yurahibuunahu iyagoo cabsi gelinaya wiilka wa yuraqibuunahu iyagoo rajo gelinaya marna u goodinaya marna rajo gelinaya wadafiquu waxay gudagaleen yuhadiduunahu inay wiilka handadayaan handadaad wayatawacaduunahu inay u goodinayaan wa kaana wuxuu ahaa yaquulu lahu mid ku yidhaahda ifcaluu maa shiitum waxaad doontaan sameeya fa ana anugu wallaahi mutabicun mid raacay baan ahay moxameda nebi moxamed wa taarikun mid ka tegey baan ahay cibaadat alaxjaari dhagaxyada caabudidooda wa munsarifun mid u gadoomay oo u leexday baan ahay ilaa cibaadati lwaaxidi allaha waaxidka cibaadadiisa alqahaari ee qahaarka ah walyakum ha ahaado minkum xaggiinnana iyo wa min cami adeerkayga xaggiisa ha ka ahaado maa yakuun wixii ka ahaanay idinka iyo adeerkay waxaad doontaan sameeye famaa kaana kama ahaan min camihi adeerkiis ilaa an jaradahu jaradahu inuu ka dhartiray mooyaane oo ka siibtay min kulli maa shay dhammaanta acdaahu uu siiyey jaradahu inuu ka xayuubiyey soomaaliga saxdaa ka way inuu ka xayuubiyey hee min kulli maa acdaahu wax laala xusi waqadaca canhu inuu ka gooyey rifdahu cabdiyadii uu siin jiray waaye iyo kaalmihii waxaramahu ka hoojiyey min jadwaahu wuxuu ugu deeqi jiray waay waa is cadiyu walam yatruk waay ugama tegin adeerlahu wiilka hayra bijaadin hal go' mooyaane busta yara kaasoo yasturu bihi jasadu jirkiisa uu ku asturo waa waa maro yaroo kakan oo iska maaragtay maro la huwadoo kale adigu busta yaroo kale ama go' yaroo kale ah buu uga tegey maxaa dhacay ka bacdi madalfataa wiilkii waa tegay almusaniy reer musani muhaajiran xaaliya mid hijrooday bidiinihi diinkiisii la hijrooday ilallaahi wa rasuulihina u hijrooday mukhallifan xaalu yahay mid gadaal yeelay waraahu mukhallifan xaalu yahay mid ka tegay waraa'ahu gadaashiisa maqaaniya dufuulati yarannimada yaa deegaankeedii deegaankii yaraantiisa uu ku soo barbaaray iyo wa maraatica sibaa sabinimada meelahu daaqi jiray macnaa meelahu ku cayaari jiray meelaha qofku ku soo koroo dee dhulkau yaqaanay yaraantiisa joogi jiray baa la yidhaahdaa maraatica siba sabinimada maraaticdeed waaye haruuru ku cayaaraano ku soo koreenoo yaqaanaa weeye maqaanima dufuulatina waa yarnimada deegaanadeeda mucridan xaaliya mid ka jeestay camaa kii fii yaddi camihi adeerkii gacantiisa ku jiray oo min aharaa'i barwaaqo iyo wanicmati nicmana waa iskaga dhaqaaq raaqiban xaaliya mid rajaynaya fii maa cinda allah ilaahay agtiisa waxa ahoo min alajri iyo walmahuubati hawaaba wajacala wuxuu gudagalay yaxuhu lkhuda tilaabada inuu dedejinayo boobayo naxwalmadiinati madiine xaggeeda waa kaa taxduuhu xaal ay kicinayso taxduuhu xaal ay kaxaynayso riixayso ilayhaa madiine u riixayso ashwaaqun cishqiyaal taasoo baatad ahaatay tafrii mid googoynaysa fu'aadahu qalbigiisa faryan googoyn wakaa wanafsii ilaa naxwi lxabiibi taquduni soo mahay waxa weeyaan naftaydii baa baa taasaa kaxaynaysa hilow baa wada waa waruuxiyi ilaa nafsi lxabiibi maxaa dhacay marka falamaa qadaa markuu ahday qariiban meel u dhow min yasriba shaqa wuxuu kala dilaaciyey bijaadahu go-isa ama bustihiisi yaraa shiqayni labo hal maruu hoos ka guntanaa magaalada markuu u dhowaabo laba u kala dilaacsha fatazara biaxadimaa midkood waa guntaday wartadaa bilaakhari kii kalena garbaridad buu ka dhigtay garbahu saartay laba firaqaawanaaye uma madaa wuxuu ahaaday ilaa masjidi rasuuli rasuulka masaajidkiisa salawaatu ullahi wasalaamu calayh wa baata fiihi waxuu ku hoyday masaajidka dhexdiisa leylatow habeenkiisii tilka taa ahayd falama imbalajana alfajru waagu madow bariyey imbalaja alfajru waagu hadduu dilaacmay dhambalmay waqafa wuxuu istaagay qariiban meel u dhow min baabi xujrati الnebiy nebiga qowladiisa agteeda calayhi الsalaatu wasalaam wajacala wuxuu gudagalay yataraqabu inuu koranayo nebiga fii lahfatin xaalu ku sugan yahay hilow iyo washawqin cishqi muxuu koranayaa dalcata rasuuli nebiga soo bixidiisa rasuulka alcadami weynaa sala allahu caleyh wasalam min xujratii qolkiisa uu ka soo baxo famaa in waqaca basaruhu indhihiisu kumama dhicin wiilka calayhi nebiga xataa tahallalat ilaa ay birbiriqday waaya xataa tahal tahallalat waaye ilaa ay shubantay tahallalat ilaa ay shubantay calaa khadayhi haada hoos dhiga calaa khadayhi labadiisa dhaman dumuucu lfaraxi farax ilmadiis ilin wa shacara ilaahu ka dareemay kaana qalbu qalbigiisu yuriidu inuu doonayo an yakhfiza inuu boodo min beyni janbayhi labadiisa tararood labadiisa tararood dhexdooda xaggee u boodaya litaxiyati nebiga salaamidiisa iyo wasalaami caleyh waa isku mid taxiya iyo salaam inuu nebiga salaamo calayh salatu wasalaam waayahay walamaa qudiyati salaatu salaaddii markii la tukaday nebigde salaaddii buu dadka tujiyey waa aroor hore xalay masaajidku ninkaanu ku dhax xoola ma hayso qaama nebiyulkariim nebigii baa ka istaagay sal alla alay slm calaa caadatii sidai caadadiisuba ahayd yatasafaxu xaaluu nebigu eeg eegayo wujuuhannaasi dadka wejiyaasha yatasafax waa maxay kitaabka hadda haddaa baal rugaysid baal ruga yatasafax hadba saa u baal rugaysid isagusu nebigu saa u fiirfiirinaya dadka wejiyaashooda fanadara wuxuu arkay ila alfataa wiilkan almusaniyi musaniga waqaala wuxuu yidhi miman anta yaa fataa waa war xaggee adigu dhankee ka ahaat qoyskeeta fantasaba lahu waa waa u abtirsada yaa nebiga abtiriskiisaba u sheegay faqaala lahu nebigu wiilka wuxuu ku yidhi masmuka magacaa faqaala wuxuu yidhi cabdulcuzaa baa la ydhahaa faqaala lahu nebigu wuxuu yidhi bal iskaba dhaafee abd cabdullaahi baat maga hore laga bedelay uma danaa minhu waa usoo dhowaaday nebigaa usoo dhowaaday waqaal wuxuu yidhi inzilda qariiban mina meel noo dhow guryahayga waa kuwaani wa kun waxaadna ahaataa fii jumlati adyaafina martidanada jumladeeda dadka noo martida ah ka mid noqo nala nool fasaaranaasu dadku waxay ahaadeen mundu daalika liyo maalinkaa laga bilaabo yunaaduunahu kuwa ugu yeeraa cabdallaah walaqabahu saxaabatu saxaabaduna waxay ku naynaaseen saxaabadii alkiraami wanaagsanayd bidilbijaadayni dilbijaadayn baa lo baa baa lagu naynaas waa laba go-ole bacda an ra-ow intay arkeen bijaadayhi labadiisa go-o midkuu guntan yahay midka garbaha u saaran wa waqafuu calaa qisatii qisadiisina waa ogaadeen saxaabadu ninkaa meeshu ka yimid meeshu ka soo cararay iyo hawshiisa iyo siduu go-a u kala jeexday fa curifa fi taariikhi taariikhda waxaa lagu ogaaday akara maa curifa intii la yaqaan inta ugu badan bi haada laqabi naynaastan inta u badan cabdullaahi looma yaqaan inta u badanoo taariikhda ninkan lagu yaqaan dulbijaadayn baa la yidhaahdaa laa tasal cidna ha weydiin ayuha alqaari'u lkariimu akhriyaha wanaagsan kitaabkaanow calaa sacaadati dilbijaadayn dilbijaadayn liibaantiis cidna ha weydiin xiina asbaxa markuu ahaaday yaciishu mid noolba fii kanafi rasuulilaahi sal alla alay slam nebi moxamed kanafkiisa waa garabkiisa oo fayashadu uu xaadirayo majaalisahu nebiga majaalisiis wayusallii khalfahu gadaashiisana uu ku tukanayo wayanhalo uu ka wabxayo min hadiyihi nebiga hadigiisa iyo hanuunkiisa wayatamallaa ku macaansanayo min shamaa'ilihi nebiga shamaa'ilt shamaa'ishiisa waaye akhlaaqdiisa iyo masaayaadka rasuulka waaye laqad naadadhu dunyaa adduunyaa ninkan u dhawaaqatay fa asama udunayhi labadiisa dhegood buu ka ka furaysay can samaaci aswaatiha codadkeeda inuu maqlo wa aqbala cala alaakhirati wuu qaabilay yadlubuhaa isagoo aakhiro ka raadinaya min kulli sabiilin laqad dalabahaa wuu dalbay aakhiro biducaa'i duco alladii ducadaasoo kaana u ahaa yaj'aru bihi mid ku tawasula yaj'aru bihi mid la dhawaaqa fii khashyatin xaalu ku sugan yahay cabsi iyo khushuucin khushuuc xataa samaahu saxaabatu ilaahay ku magacaabeen alawaa tah badane iska tahaya cabsi darteed oo iska hinraagaya ducadaas markaas ilaahay baraya ilaahay baraya ilaahay baraya markaasoo iska hinraagaya alawaah waa ilaa nebi ibraahim tilmaamihisa ina ibraahim laawaahu lagu tilmaamay ogta wadalabahaa aakhira wuu dalbay bilqur'aani qur'aanna waa ku dalba fakaana wuxuu allaa yaftau midaan ka noogin yucadiru inuu ku carfinayo bishadaa aayaatihi qur-aanka aayaadkiisa carafteeda aayaadkii albayinaati cadca bayinaadkaha inuu ku carfinayo arjaa'a masjidi rasuulilahi sal sl rasuulka ilaahay masaajidkiisa nawaaxidiisa jihooyinkiisa qur-aanku saa ugu carfinaya waxay ka dhigantaa qof saaf fooxyo barfun uu buufinayo qur-aanku saa ugu akrinaya masaajidka dhinacyadiisa shadaa waa garanaysaa bicarfin shadiyin soomaadin arag ama hadda ereyga ka horeeyana waa maxay yucadir cadir illaahumma waa isla sidii ilaah ku carfi ya bicarfin shadiyin saas u faafayo waxa weeye udug miran ah waaya alraa'ixa dayiba baa shadiyin la yidhaha urta udgoon wadalabaha aakhira wuxuu kaloo ku dalbay biljihaad jihaad wuu ku dalbay bal aakhira inuu gaaro fa kaana waxaa laa tafuutu midaysan ka tegin ghaswatun duulaan taasoo khazahaa rasuulullaahi nebi maxamed duulay sala allahu caleyh wasalam wfii kaswati tabuuka duulaankii tabuuka sa'ala dulbijaadayn wuxuu su-aashay rasuulallaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh an yadcuwa lahu inuu ugu duceeyo bishahaadati shahiidnimo nebi allow inaan shahiido maanta iigu ducee fadacaa lahu nebigu wuxuu ugu duceeyey bian yacsima damahu ilaahay inuu dhiiggiisa ka ilaaliyo min suyuufi lkufaari gaalada seefeeda gaal seefti kuma taabataa layidhi dhiiggaada gaala ma daadiso faqaala lahu wuxuu ku yidhi saxaabigu nebiga biabi anta wa ummi aabbayo hooyaday idam allaha lagugu furtay yaa rasuulla maa haadaa aratu saa ma doonayn shahaadaanba rabaa inaan dhinto aniga faqaala lahu calayhi salatu sl nebig wuxuu yidhi idaa kharajta markaa baxdid qaasiyan xaalata mid duulaya fii sabiilillaah oo fa marita aa jirato oo fa muta jiradaa u dhimato fa anta shahiidu shahiid baata shahiidnimadu maaha dil keliya wadaa jamaxta jamaxat markay buubto bika adiga daabatuka daabadaadu markay kula buubto buubid awrtiiba iga buubtay ma maqasha kula dido macnaha waaye daabadaadu hadday kula buubto oo fasaqata a ka dhacdo oo faqutilta lagu dilo fa anta shahiidun baat lam yamdi ma tegin calaa haada alxadiidi sheekadaas ayru ayru hayru yowmin waleyla habeeniya maalin ka badan maba teginba habeeniya maalin baa laga joogay xataa xuma alfataa wiilka dhallinyarada ilaa laga qandhaysiye qandho wiilka almusaniy wa maata waaba dhintay laqad maata waa dhintay muhaajiran xaaliya mid hijrooday ila allah mujaahidan xaaliya mid jihaadaya fii sabiili illaah baciidan xaaliya mid ka fog can ilahliya waalcashiiri qoys iyo dad iyo reer qariiban xaaliya mid qariiba can ilwadani wadanka iyo wadaari daartuu yaqaanay facawadahu allahu ilaahay baa ciwad siiyey can daalika kulliha arrimahaasoo dhan khayra alciwad ciwadkii ugu khayr badnaa baa ilaahay siiy maxaa yeelay falaqad khada waxay u qoreen waxay u qodeen lahu saxaabigan asaxaabatulkiraabu saxaabadii wanaagsanayd baa qabrigu qabrigiisa u qoray oo u qoday bisawaacidihim dhudhumahooda adaahirati daahirka ah yaa garweyn iyo badeel iyo haysta wixii la mid a waxaa weeye gacnaha lagu qoday qabrigii gacnaha saa gacanahooda saacidyadooda ayaa dhudhumadaa lagu qoday saxaabadaa u qoday qabriga kow wanazala fii qabrihi qabrigiisa waxaa galay alrasuululkariim nebi moxamed sal l slm binafsihi cidna uma dirin nebigaa dalaq yiri qabriga wa sawaahu lahu nebigaa qabriga ku simsimay ugu simsimay biyadayhi labadiisa gacnood shariifatayn labadii gacnood baa nebigu ugu simsimay qabriga walaqad dallaahu waxaa soo laalaadiyey markii qabriga la dhigayey ilaal qabrigina u soo laalaadiyey ashaykhaani labadii sheekh waa kuwama abubakrin wa cumaru baa saas qabriga usoo gelinaya waay xaydu meeloo qaala lahuma rasuul nebigu labadaas ku yidhi salawaatullahi wasalaamu caleyh qaribaa ilaya aniga iisoo dhaweeya iisoo dhoweeya akhaakumaa walaalkiin war iisoo dhoweey ii dhiiba baa nebigu yidhi faanzalaahu ilayh nebiga usoo laalaadiya xaggiis ilaa nebiga qabriga ku jira fatanaawalahu nebigu waa ka ka qabtay waa ka laacay minhumaa labadoodiibu ka qabtay wa askanahu wuxuu dejiyey fii laxdihi iilkiisa nebigu saa u dhig nasiibkiisa wa kaana cabdullaahi bnu mascuud wuxuu ahaa waaqifan mid taagan yashadu daalika arrinkaa goobjoogka kullahu dhammaantii saxaabigii cabdullaahi bnu mascuud caalimkii weynaa waaya nin awood yar bu ahaa baa la yidhi dabayshu saa u bidbidiso laakiin haddee cilmi ka buuxa faqaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu mascuud laytanii shallaytadaydee kuntu ahaadeenaa saaxiba haadihi lxufrati godkaa ninka loo qoday oo nebigu sidaas ugu diyaarinayo wallaahi waditu waxaan jeclaaday low kuntu inaan ahaado makaanahu booskiisa waqad aslamtu qablahu aniguna ninkan hortiis baan islaamay bikhamsa casharata sanatan shan iyo toban sana islaamnimo kaga horreeyey haddana waa kamanaya waxaan leeyahay isagoo dhowaan soo islaamay alla yaa kaa dhiga kan qabrigan galay waxa uu helay anoo weli ma helin waxa uu helay weli ma helin abubakar iyo cumar labadii sayid iyo sayidulawalina walaakhirin nebi moxamed iyo saxaabadii qabriga qoday intaa inay maamuusaan wallaahu subxaanaه wa tacaala aclam sawaab